والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaynu ugu dambaysay inagu maraynay in waagu amba waa berigu uu laba u qaybsamo mid waa beri dhab ah iyo mid dhalanteeda marka waagaa dambe ee dhabtaa ee la tukaday salaada subax la tukado salaada subax ayuu ka bilaabmayaa soomkuna amba waktiga soomku waana in la soomanaado ilaa gabalku ka dhaco habeenku wuxuu ka yimaadaa jiha dhinaca bariga asaalatan galabtii qoraxdu markay sii dhacayso habeenku wuxuu ka imanayaa jihada bariga maalintuna waxay ku dhammaanaysaa ee ku gebagaboobaysaa dhinaca galbeedka qoraxdiina way inaga qarsoomaysaayoo way libdhaysaa waa markaa markaa furku uu imanayo oo qoraxda markaad aragto habeennimadu habeenku xaggan uu ka imanayaayoo jihadii bariga soo madoobaatay ayaad arkaysaa dhinaca galbeedkana waxaa ku dambaynaya casaanka iyo qoraxdii ka tagtayba ibnu cumar radia allahu canhu waxa uu yidhi qaala qaala sala allahu alayhi wasalama idaa aqbala alleylu min haahuna waadbara annahaaru min haahuna وغربت الشمس فقد أفطر الصائم وغربت الشمس فقد أفطر الصائم معنى هبينكم مركو كيما تدين عبرية maalintuna ay tagto ay xaggaa qabato galbeed qoraxduna ay qarsoonto markaas ayuu afurayaa qofkii soomanaa xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray aftar asaa'im waa min xayu alxukmi waa xagga xukunka marka laga hadlayo oo wakhtigaas ayuu taagan yahay wakhtigii uu qofku afuri lahaa xilliguu qofku afuri lahaa waa markaa sidani ay dhacdo weeyaan aynu soo sheegnay haddaba arrintani waxay ku sugmaysaa qoraxdu markay inaga qarsoonto amba cadceeduba si toosa inagoo u arkayna walow iftiinkeedu haba sii jiro iyo casaankeedu waayo rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxaa ka mid ahaa hadiyiisa ee markaa qoraxdu ay dhacdo nin ayaa wuxuu istaagay maaragtay kaana min hadyihi sal alay slama ida kaana saa'ima amara rajula faawfaa calaa shay nin baa la amri jiray markaa meel buu isku taagi jiray halkaa markuu isku taago marka uu yidhaahdo qoraxdii way libidhay amba way dhacday markaas ayaa la afuri jiray dadka qaarkood baa waxay u malaynayaan inaan habeenku jirinba iyadoo qoraxdu dhacday mar alla markay qoraxdu dhacdo ee ay qarsoonto wakhtigaasi waa wakhti habeennimo weeyaan ayib waxba lama madoobeeyo habeenka habeenka in la yidhaahdo afurku ha madoobaado oo waxaan sunno ahayn cabdillaahi bni abi awfa saxaabigaa la odhan jiray ilaahay raalli ha ka noqday ayaa wuxuu yidhi kunna maca rasuuli llahi sal alay wasalam fii safarin wahuwa saa'im rasuulka ayaanu la soconnay annagoo safar ah rasuulkuna uu sooman yahay qoraxdii ma falamaa garabat ishamsu qaala libacdi lqowmi ya fulaan riwaayadda abi daawuudku yaa bilaal bilaalow kac deeta waxaad inoo mishaa amba ad isugu keen dardartaa wixii la cabbi lahaa fajdax lana fajdax lana ijdax lana macnaha waxaad inoo diyaarisaa waxaynu cunno oo aynu cabno laakiin asalka ereygan aljadxu macnihiisu waxa weeyaan waxyaaba ay cabbi jireen sawiiqa la odhan jiro noocan boorashkao kale u dhigma ambaba caanaha in la barxo dabeedna lagu walaaqo qori iyo wixii lamid ah markaa saxaabigu isagu wuxuu arkay qoraxdu weli inaanay dhicin faqaala yaa rasuula allahi low amsayta riwaayadda bukhaarigu low intadarta xataa tumsi haddaad u yaro kaadin lahayd way wanaagsanaan lahayd rasuulku wuxuuhi waar deg oo inoo diyaari markaasuu haddana wuxuu uhi waa maalin waar deg oo inoo diyaari buu yidhi markii dambe wuu degay wixii la cabi lahaay wixii la cuni lahaa buu diyaariyey fashariba الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam wuxuu leeyahy saxaabigu low taraa'aha axadu calaa baciirihi la ra'aaha yani haddii qof markaa awrkiisa isagoo saaran uu qoraxda eegi lahaa waxaan filayaa inuu arkiba lahaa macnaa wuxuu ujeedaa un qoraxdu markay dhacday uun rasuulku qoraxda soo jeeda muu afurine ayaa la afuray mar hadday qoraxdu dhacdo waa in la afuro weeyaan arrinta soomka amba axkaamta soomku waxay ku xidhan tahay un aragtida isha waxyaabo kale dadku inay isku kalifaan ma aha oo qoraxdii wax lagu eego amba bishii wax lagu eego amba taqaawiimtan iyo waxyaabaha noocaana la ictimaado ma aha aadaabta soomka marka laga hadlayo waxaa habboon qofka muslimkii inuu suxuurta la yimaado in la suxuurta xikmad baa ku jirta allah subxaanaه wa tacaala wuxuu waajib kaga dhigay muslimiinta inay soomaan siduu alla ugu waajibiyey ummadihii ka horeeyey ee ahlulkitaabka ahaaba yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الsiyaamu kama kutiba calى aladiina min qablikum lacalakum tattaquun allah wuxuu sheegay dadyowga muslimiinta inuu ku waajibiyey soomka siduu ugu waajibiyey oo kale dadyowgii hore ee iyaga ka horreeyey si ay alla uga baqaan camar ibnu caas radia allahu canhu ayaa wuxuu sheegay in soomkeenna iyo kii ahlulkitaabku waxay ku kala duwanaayeen wuxuu ka wariyay rasuulkaan ujeeday saxaabigaa xadiidka warinaya xadiidku waa marfuuce rasuulku wuxuu sheegay sal allahu aleyh wasalam waxa kala saara ee lagu kala garto soomkeenna iyo kii ahlulkitaabku inuu yahay uun suxurashada suxuurtu wax sahlan maaha oo rasuulku wuxu uhi sal allahu aleyh wasalam faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli lkitaabi aklat saxar manaa farqiga udhaxeeya amba waxa udhaxeeya soomkeenna iyo kii ahlulkitaabku waa suxuurta cunideeda aklat saxar xadiidka muslim baa soo saaray markaa suxuur la-aantu wax wanaagsan maaha qofku wuxuu heli karo waa inuu ku suxuurto waa inoo iman doontaa waxaa haboontaa inuu la yimaado dee kuma khasbana inuu caloosha buuxiyo amba suxuuru diyaarsadaba suxuurtu markaa fadaa'il bay leedahay asaxuuru baraka oo suxuurtu waa barako oo cuntaha la barakeeyey weeyaan salmaan radia allahu canhu qaala sala allahu alayh wasalam albarakatu fi halaata barakadu waxay ku jirtaa saddex waxyaabood saddex shayba aljamaaca dadooga muslimiinta inay mid noqdaan wathariid cuntadan la yidhaahdo hariidka oo khubuska iyo maraqa iyo wixii la isku dari jira weeye iyo wsaxuur iyo suxuurta xadiidka sanadkiisa waa xasan weeyaan shawaahid xadiid kale ayaa isaguna wuxuu odhanaya cabdillaahi bn xaariث can rajuli min asxaabi الnabiyi salى اllahu alيyه waslam qaala dakaltu calى الnabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ayaan usoo galay wahuwa yatasaxar isagoo suxuuranaya faqaala inaha barakatun acdaakum allahu iyaaha falaa tadacuuh waa barako alla yidi siiyey haka tegina ha ka tegina iyadoo rasuulku leeyahay suxuurtaa maaragtay xadiidkan sanadkiisuna waa saxiix weeyaan oo nasaa-i baa soo saaray iyo axmed markaa suxuurtu waa barako inay suxuurtu barakaysan tahayna waa shay cad oo la arki karo waayo waa marka hore ee dee rasuulka alle ayaa lagu raacaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo waa itibaacun lisunna ta kale qofka wuxuu awood u siinayaa inuu soomo waxaa kaloo qofka uu jeclaysiinayaa oo ku tirtirsiyayaa in qofka dhibaatada soomka uu leeyahay ay u fududaato ta kale dee waxaa ku sugan in lagu khilaafo ahlulkitaabka sidaa daraaddeed rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxa uu ku magacaabay inay tahay cunto barakaysan alghidaau lmubaarak alghidaau lmubaarak ta kale allah subxaanahu wa tacaala wuu ammaanaa ee kuwa suxuurta suxuurta la yimaada ammaan bay helayaan malaa'igtuna ilaahay dembi dhaaf bay u weydiinayaan allana wuu u dembi dhaafayaa saxaabigii abi saciid alkhudri radia allahu canhu qaal asaxuuru aklatu baraka suxuurta waa cunto baraka leh cunis baraka leh falaa tadacuuh ha ka tegina walow an yajraca axadukum jurcata min ma faina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala almutasaxiriin macnaa suxuurtu waa cunto baraka leh ha ka tegina walow haba ahaato inuu qofku kabado kabo biyo ah mar keliyaba jurcata min ma kabo qura waayo ilaahay subxaana wa tacaala iyo malaa'igtiisuba waxay ku saleeyaan kuwa suxuurta macnaa ilaahay wuu u dembi dhaafayaa malaa'igtuna allah ayay u weydiinayaan inuu saamaxo oo dembigooda uu dhaafo taasay weydiinayaan markaa qofka muslimkaa waxa u wanaagsan inaanu suxuurta sahlanin oo aanu fududaysan waxa lagu suxuurta waxa ugu wanaagsan timirta afdalu saxuuri lmu'min atamar timirtu siday afurkaba ugu habboon tahay suxuurtana waa la mid weeyaan nicmo saxuur lmu'mini altamru macnaa waxa ugu wanaagsan qofka muuminka waxa uu ku suxuurto timirta sanadka xadiidku waa saxiix abu daawud iyo ibnu xibaan baa soo saaray iyo bayhaqi qofku hadduu timir waayo ha ku dadaalo inuu ku suxuurto oo biyo cabo walow an yajraca jurcata min ma lima dukir suxuurta waa in dib loo dhigo amba bishu kow ha noqoto amba laba amba bilow amba dhammaad amba dhexdhexaad waa in suxuurta loo kaadiyey waa in dib loo dhigo oo aan la dedejin afurka way ka duwan tahay suxuurta waa inaad dib u dhigto ilaa qubayli lfajri ilaa waa beriga aad ku dhoweyso waaguna aanu kaa beryin waayo nebiga sal allahu alayh wasalam iyo saxaabiga la odhan jiray zayd ibnu thaabit radia allahu canhuma ayaa suxuurtay markay suxuurtii dhameeyeen qaama nabiyu sala allahu alayh wasalama ila asalaati fasalla waxaad ka ranaysaa sida maaragtay uu dib ugu dhigay saxaabigan iyo rasuulka ayaa wada suxuurtay saxaabiga rasuulku markuu suxuurtii dhameeyey isaga iyo saxaabigu qaama nabiyu sala allahu alayhi wasalama ila asalaati fasalla salaaddii ayuu u kacay dabadeedna wuu tukaday qadarka u dhexeeyey markaa suxuurta iyo salaada waa inta qofku uu ka akriyo tiro konton aayadood ah tiro konton aayadood ah hadduu qofku ka akriyi karo oo anas radia allahu canhu ayaa wuxuu ka wariyeyba sayid tasaxarnaa maca nabiyi sala allahu alayhi wasalama uma qaama ila salaa rasuulka ayaanu la suxuuranay dabeedna salaaduu u kacay qultu kam kana bayna aladaani wsaxuur oo intee udhexaysay aadaankii salaada subax iyo suxuurta qaala qadru hamsiina aaya qadra khamsiina aaya kontodan aayadood inta laga akriyo markaa waxaad ogaanaysaa qofka muuminka ah habeenkii oo dhan inuu wax cuno oo wax abo oo hadduu reer leeyahay dee iska dhaqmo oo ilaa inta uu ka shakisan yahay inuu waagu bariyey ilaa inta aad ka shakisan tahay waagu inuu bariyey waxna waad cuni kartaa waxna waad cabbi kartaa mar haddiise waagu kuu caddaado oo uu beriyey iyada cuntada dee xaaraan bay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa xukumka suxuurta waa maxay ma waajib baa in la suxuurto mise waa sunne nebiga ayaa amray salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi amran mu'akadan marka waa sunna u weeyaan waa min annadb man araada sawma bian yatasaxar qofkii doonayaa inuu soomo inuu suxuurto oo rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi tasaxaruu faina fi saxuuri baraka suxuurta suxuurashada waxaa ku jira baraka ayaa rasuulku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiis saxiixa weeye waa xadiis saxiixa marka waxaa habboon qofka muslimkii la yimaado laakiin waa ijmaac bay culimmadu ku soo raraan calaa nadbihi wa istixbaabihi inuu sunno yahay oo aanu waajib ahayn maxaa waajib ku ah qofka muslimka ah ee soomani inuu iska ilaaliyo oo uu ka tago waajib maxaa ku ah oo qofkii muslimka ahaa ee soomanaa waajib waxaa ku ah inuu ka tago hadalka beenta ah waa laka cabsi buu la imanayaa soomkiisa waxa u dhimaya wixii wax u dhimaya waa inuu ka fogaado amaal qawli zuur waa hadalka beenta ee xun weeye أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه معنى قفك هدي آل كتقين هذا الكحن يكو عمل فالكيس إلهي سبحانه وتعالى دنك ملها ربي دنك ملها قفك إنه كتقه waxa uu cunayo iyo waxa uu cabayaba xadiidka bukhaari baa soo saaray oo markaaba qofkani dee soomkiisu faa'iidaba ma laha wax macnay u samaynaysa ayaan jirinba ilaahayna subxaana wa tacaala uma qiimeynayo ka tegiddan uu ka tegay cuntadii iyo cabitaankiiba waa inaad iska ilaalisaa laqwiga oo wax kastoon macna samaynaynin weeye hadday ficil tahay iyo hadday hadal tahayba waxaa kaloo qofka sooman iska ilaalinayaa galmada oo de galmadii uma banaano oo xaaraan bay noqonaysaayo waa sida cuntada oo kale abi hurayra radi allahu canhu qaala qaala sala allahu alayhi wasalama laysa siyaamu min alakli washaraab maaha soomiddu in laga soomo un cuntada iyo cabidda inama siyaamu min allaqwi warafath soomku waa in laga soomo wixii laqwi ah aan macno lahayn hadalka liita iyo galmada fain saabaka axadu aw jahila calayk haddii qofku caayo amaba uu kuu gardaroodo oo ku adyadeeyo faqul inii saaim inii saa'im waa inaad tidhaahdo waan soomanahay waan soomanahay ibnu khusayme ayaa wariyey xadiidkan iyo xaakim sanadkiisuna waa saxiix markaa soomku wax alla wixii wax u dhimaya waa inaad ka tagto caydada iyo aflagaadada waxaasoo dhan waxaa soo jiidaya waxaan aan faa'idada lahayn lahwiga iyo malayacniga iyo ciyaarahan dee aanu habboonayn xaaladan sidaa daraaddeed rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi maaratay hanjabaadda ah iyo ciqaabka adaga u yaboohay ee rasuulka xaggiisa ka yimi waxa iska yeelanaya qofka dee sameeye xumaan hadalka rasuulkuna waa dhab salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa run weeye ruba saa'imin xaduhu min siyaamihi aljuucu waalcadar badanaa buu ihi min sooman oo waxa uu ka helayo soomkiisuba ay tahay gaajo iyo haraad uun waa gaajo iyo haraad uun wax kaloo ka helaya ayaan jirinba sababtuna waxa weeyaan qofka aan la imanin arrimahan ee dee xumaantaa la yimaada waa qof aan fahminba soomka iyo xaqiiqadiisaba saa daraaddeed baaraka allahu fiik waa inaad ka taxadarto wax kastoo kuu keeni kara cay aflagaado iyo dagaal aada la dagaalsho cidun marka ciyaarahan iyo waxyaabahan munkaraadka ah waa inaad iska ilaalisaan weeyaan maxaa u bannaan qofka soomani ee uu samayn karaa maa yubaaxu lisaa'imi ficlu waxaad ogaanaysaa oo og yahay qof kastaoo muslima oo ilaahay adeecsan oo fahmay kitaabka alle iyo sunnaha rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh allah subxaanahu wa tacaala inaguma adkaynin cibaadada inalamana doono wax adag sidaa daraaddeed ayaa waxa u bannaan qofka sooman arrimo badan oo loo fududeeyey baa jira tusaale ahaan qofku haddii uu habeenkii dee hawl galo amaba uu riyoodo oo dabadeeto isaga oo jinaabaysan waagi u baryo oo salaaddii subax loo adimo jinaabadii wuu ka maydhanayaa uun soomkiisana waxba u dhimi mayso الصائم يصبح جنبا ورسولكba صلaوaaت اللahi وaسلاaم عaليه mararka qaarkood arrintani way ku dhici jirtay waanu maydhan jiray baعda الفجri waana iska soomi jirayba oo caaisha iyo umu slma radي الlahu canهuma waxay sheegeen أna النabiya salى الlaه عalيه وasلم kana yudrikhu الفجر wahuwa junub min أhlihi ثuma yqtasil وayasuum manaa isagoo jinaabaysanoo weliba maaragtay la mucaamilay qoyskiisa ayaa waagu u baryi jiray macnaa salaada subax la adimi jiray kadibna wuu maydhan jiray waanu soomi jiray oo ila mar haddii salaada subax ay taagan tahay waa maalinimo markaa qofka maadaama waagu kuu barya adoo jinaabaysa lama odhanayo soomkaagii ma ansaxayo hadday kugu soo gaadho waa bannaan tahay wax dhiba ay soomkaaga u geysanaysaa ma jirto oo soomka looma shardiyo qofku inuu daahir yahay sida salaada oo kale maaragtay duhuriga aynu ka hadlaynaa maaha dhiiggii caadada iyo wixii la midkaa kaas waa baab kale wey waxa u banaan qofka sooman inuu iska cadaydo oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu alayh waxa uu yidhi lawlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kuli wudu haddii aanay ummaddaydada aanan ku adkaynayn oo wax culus aanay ku noqonaynin waxaan amri lahaa oo aan fari lahaa waajib kaga dhigi lahaa inay cadaydaan mar kasta oo ay weyse qaadanayaan markaa rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ma kala saarin qofka sooman iyo ka aan soomanayn marka xadiidku wuxuu daliil u yahay qofka sooman iyo ka aan soomanaynin labadaba inay wakti kastaba ay cadaydaan waana caam xilliyada oo dhan gelin hore iyo gelin dambe qowlka oo dhan iyo gelinka dambe in la cadaydaa waa karaaho iyadu waa daciif weeyi waxaa u bannaan qofka sooman inuu luqluqdo iyo inuu biyaha ku sandaarsadaba almadmadatu waalistinshaaq laakiin ku xeel dheeraan maayo biyaha markuu sanka ku eryayo oo rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wabaaliq fi listinshaaqi ila an takuna saa'ima sidaas u faraya ummadda macnaa waxaad ku xeel dheeraataa inaad biyaha sanka ku fogayso markaad weysaysanayso inaad sanka ku jiiddo ku nuugto istinshaaq biyaha sanka aynu ku nuugaynu ku jiidayno ilaa an takuna saa'ima haddii aanad soomanayn inaad ahaato mid sooman mooyaane oo markaa qofku markuu sooman yahay mararka kale caadiga markaanu soomanayn siduu biyaha sanka ugu fogayn jiray waa inaanu ugu fogaynin hadduu ninku haweeney leeyahay ma u bannaan tahay inuu maaragtay dhunkado amba jidhkeedaba u dhowaado waxaa sugan rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi kaana rasuulu llahi sal ly slama yuqabilu wahuwa saa'im wayubaashiru wahuwa saa'im walaakinahu kaana amlakakum liirbih rasuulku haweenaydiisa iska dhukan jirayoo jidhkeedana ku dhowaan jiray isaga oo sooman laakiin wuxuu ahaa mid ilaaliya oo xafida xubintiisa taranka walaakinahu kaana amlakakum liirbi mid iska adag buu ahaa oo ayma dhacdo tahay inay ka timaado galmaba ahlucilmigu waxay leeyihiin ninka dhallinyarada iyada waa karaaho oo uma habboona inuu haweenaydiisa ku dhowaado amba dhunkadaba laakiin odayga waa iskaga bannaan tahay bay yidhaahdeen wyukrahu dalika lishaabi duuna shayki inkastoo aarka sidaa kusoo xadiidka sidaa kusoo arooray sanadkiisa uu daciif yahay ee qofku isagoo sooman wuu iska qaadi karaa dhiig hadduu xanuunsado maa in dhiig laga qaado dhiiga waxaynu ujeeda maa in dhiig waa laga qaadi karaa waana uu ismudi karaa haddii aanay irbadahani ahayn irbado bedeli kara cuntada waxyaabaha da imika qofka lagu xidhe gulucooska iyo wixii la midka oo kale dee iyada taa lama ogolo soomkii ayay jebinayaan laakiin irbadaha caadiga ah ee qofku qaato dawaahaan u qaato wuu isku mudi karaa haddii aan loola jeedin inay cunto noqonayaan amba cunto in laga dhigto oo mufadilaadka kama mid aha qofka soomani ma istoobi karaa sida saxiixa wuu istoobi karaa weeyaan oo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waktiyadii hore toobinku wuxuu ahaan jiray waxyaabaha soomka jabiya laakiin markii dambe waa la laalay waa la nasakhay waxaana nebiga ka sugan salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi inuu sameeyey isaga oo sooman oo ibnu cabbaas radia allahu canhuma waxaa ka yimi inuu yidhi ana nabiya sal alla alay wasalam ixtajama wahuwa saa'im rasuulku wuu istoobay isaga oo sooman qofku cuntada ma dhadhamin karaa isagoo sooman ile dumarkii gurigii afurkii bay karinayaan amba qadadii bay karinayaan amba dee ninkii kuuga ahaa ummad buu wax u karinaya oo cuntadu u karinaya haddii ay xumaato dee way kharaabay way khasaaraysaa markaa ma loo ogol yahay inuu dhadhamiyo inay cuntada bislaato iyo in kale waa loo ogol yahay laakiin bishart waa inaanu sii dayn dee qofku wahada muqayadu bicadami dukuuli lxalq bicadami dukuulihi alxalqa hadduu se dhadhamiyo oo carabka caaradiisa marka ku dhadhamiyo iska tufo way u banaan tahay cabdillaahi bn cabaas radi allahu canhuma laa ba'sa an yaduuqa alkhalla aw ilshay'a maa lam yadkul xalqahu wahuwa saa'im intaanu qofku liqin way u banaantay inuu dhadhamiyo shay dhanaaniyo wixii la midka ah markaa dhibaato ma laha uu hubina kayaa qofku ma ina kuulan karaa qofku wuu ina kuulan karaa isagoo sooman dhagaha ma iskaga shubi karaa dawo iyo wixii lamid alqadra amba indhahaba sanka maya oo sanku waxa uu furan yahay afka oo adiga arkay oo carruurtu marka shubay dadku san xunto qaadan kaari waayaan sankay wax ka geliyaanoo sanka dee maaragta laga qulaamiya sanka lagaaga shub waa ku odhan jira soomaalidu alkuxlu waalqadra macnaa waxyaabaha maaragtay haddii indhaha lagu shubo amba dhagaha amba ishaba oo mimaa yadkhulu alcayn waxyaabahaasi soomka jebin maayaan xataa haddii qofku intuu dheg indhaha iskaga shubo dawo dabeetna uu qaraarkii dawada ka dhadhamiyo cunaha amaba aanu ka dhadhamin waxba soomkiisa u dhimi mayso oo indhuhu meel cunto qofka laga siiyo maaha waa buu indhabeelaya d haddii halkaa gulukoos lagaxso aba wax laga geliyo wuu dhabeelaya wuu dhagabeelaya meel qofka wax laga siiyo maaha haddii kweel badani yimaado oo qofkii soomanaa uu haraado mu maydhan karaa hadduu doono biyo qabow madaxa ma iskaga shubi karaa haddii kulayl badani qabto amba uu gubto sabu lmaai albaaridi cala alra'si waaliqtisaal waanuu maydhan karaa biyana wuu isku qaboojin karaa oo bukhaari raximah اllah fii saxiixih wuxuu baabaystay baabu iqtisaali saa'im qofka soomani inuu maydho maydhashadiisa waballa bna umaru waballa bna cumara radia allahu canhuma hawban faalqaahu calayhi wahuwa saa'im ibnu cumar intuu maro qooyey ayuu maradii dusha iska saaray wadakala shacbiyu alxamaama wahuwa saa'im laa ba'sa bilmadmadati watabarudi lisaa'im wax dhibaa ku sugani ma jiro rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu alayh wa kaana yasubu lma'a calaa ra'sihi wahuwa saa'imu min alcadashi aw min alxari rasuulku isagoo sooman buu biyo dusha iskaga shubi jiray haraadka daraaddii amba haraad aawadii amba kulayl dartiisa abu daawuud baa soo saaray iyo axmed sanadkuna waa saxiix weeye ayb qofka musaafirka ah ee isagoo sooman safar gala yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum alcusra ikhtiyaar buu leeyahay takhyiir baa la siiyeyoo ilaahay naxariistiisa ayaa ka ballaadhan bini aadamka doonistiisa marka qofku haddii uu doonayo inuu soomo isagoo safar ku jirana wuu soomi karaa haddii uu doonana wuu iska cuni karaa xamsa ibnu camar alslami ayaa wuxuu weydiiyey rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh asuumu fi safar safarka markaan ku jiro ma soomi karaa saxaabigana nin aada u soom badan buu ahaa markaa rasuulku wuxuu ku yihi sal allahu alayh wasalam sum in shita haddaad doonto soom wa afdir in shita haddaad doontana iska cun haddaad doontana iska cun anas ibnu malik radia allahu anhum canhu waxa uu yihi rasuulkaan la safray ee ka soomaana dhib uma arki jirin oo ma dhaleecayn jirin ka aan soomanayn ka cunaya ka ka soomanina ka cunaya kulama yaabi jirin axaadiistani waxay keenaysaa takhyiir qofku ikhtiyaar buu leeyahay ee tafdiil ma aha sida ugu wanaagsan ma aha waxaa iska dhici kartaa inuu qofka musaafirka inuu wax iska cunaa inay u fadli badan tahay oo ilaahay markuu qofka ruksad siiyo ruksada ilaahay in la qaato ayaa habboon taas ayaa u wanaagsan ayib baryahan dambe waxaa iska dhici karta dadka qaarkood inay yidhaahdaan safarka maanta adduunyada la safraa safarba ma aha fii ayaamina haadihi fi safari hayru jaais ma banaana inay yidhaahdaan oo ay yidhaahdaan dee muwaasalaad baa jiro oo qofku diyaarad buu raacayaa oo tareen buu raacayaa gaari buu raacayaa wax lamid a markaa safarkii la baneeyey in qofku wax iska cunaa waa kii dhulka la mari jiray ee hawsha adkaa ee dee hawkarka ahaa ayaa dhici karta inay qaarkood ay yidhaahdaan arrintu sidaa ma aha wamaa kaana rabbuka nasiya ilaahay waxba ma iloobo waxna ma iloobin wallahu yaclamu waantum laa taclamuun ilaah baana og e inagu waxba ma ogin ilaahay in maraakiib iyo diyaarada iyo dooye iyo gawaadhi iyo balaayadan arlada maraysa lagu wada safri doono hadduu gaariga raacayana xaq buu u leeyahay ayib shareecadu waxay u banaysay qofka muslimka ee buka inuu iska cuno ayadoo loo fududaynayo haddaba xanuunkan uu qofku la cuni karo cuntada bisha ramadaan amba soomka uga tegi karaa muxuu yahay waa xanuunka haddii qofku uu soomo markuu gaajoodo ee biyihii iyo cuntadii uu iska daayo ku keeni kara inay naftiisu ku dhibtooto amaba xanuunkiiba kusii siyaado amaba suurtagal ay tahay halkuu hore uga bogsan lahaa inay bogsashadiisu dib u dhacdo oo dadka qaarkood baa keliyu iska xanuunayaanoo hadee jeer inay biyaa cabbaan u baahan oo amba macaanba qaba oo nasalullah alcaafiya iyo wixii lamid a shuruudahan haddii qofka ay markuu isagoo buka uu is yidhaahdo soom hadday dhibi soo gaadhayso naftiisa amba xanuunkuba kusii kordhayo ama looga baqanayaba maaragtay haddii aanu dawo iyo wax lamida waxa loo qoray iyo de biya wixii lamida aan haddaanu qaadan inuu hore u bogsan waayo way u banaan tahay maaragtay de inuu cuno u cabo laakiin markaad hargebtaba amba cidigoodaba haddaad tidhaahdo ma soomi karayo dee meeshu wax kale iska noqonaysa waxaan iyagana loo ogolayn inay soomaan haweenaydu markay caadada leedahay iyo markay dhasho ee dhiiggii dhalmada ay leedahay ee aanay dhiiggaa daahir ka noqonin waxaa loo ogolaya ma soomi karto waana xaaraanba inay soomaan soom iyo salaad midnaba lama iman karayaan laakiin ha dhowto markay daahir noqdaan ay midna caadada daahir ka noqoto ta kalena ay ka daahir noqoto dhiiggii dhalmada waxay qallaynayaan soomka laakiin salaadda qallayn maayaan salaadda waa laga dhaafay soomku waa muddatii waa maalmo tirsan waa la garan karayaa laakiin maalan tusaale ahaan hadday afartan cishaba daahir noqon weydo oo tii dhashay lama odhanayo maaragtay afartankii cishaba waa inaad salaadihii qallaysaa oo imise salaadood baa lagu yeelanaya afartan markaynu shan ku dhifanno waa imise dee boqol salaadood bay noqonaysaa laba boqoloo salaadood bay noqonaysaa markay dee intaa noqoto dee ma ilaahay wuu ka dhaafay waxaasoo salaada dee laakiin soomku waa maalmo kooban oo maalmaha kooban qalay kula imanaysaa haddii odaygu gaboobo ninkii weyne hadduu gaboobo iyo islaanta gabowday aan iyaga ulahayn inay awoodda ulahayn inay soomaan way iska cunayaan maalin walbana qof miskiina ayay wax siinayaan fayudcimaani makaana kuli yawmin miskiinan maalintiiba qof saboola bay cunto siinayaan oo haddii maalintii walba ay yidhaahdaan wa taas soomkiisii bay bedel uga noqonaysaa bishu markay dhammaato haddii ay cunto badan sameeyaan oo soddon miskiin amba sagaal iyo labaatan miskiin ay isugu yeedhaanna way heli karaan haddii raashinka oo qaydhin ay siiyaan miskiinkiina way heli karaan weeyaan way heli karaan taas waa mid weeye way heli karaanoo waa arrin sharcan ubaaha waa u bannaan tahay oo dee qofku markuu weynaado kaa waxaynu ka hadlaynaa qof gaboobay oo caqligiisu taam yahay taagun baanu hayne wuu talinayaa iyo de islaan gabuuday laakiin hadday asaasaaan midkoodna soomku waajibkuma aha waa in qadiyaddaa la fahmaa qofku hadduu asaasaqo oo garashadiisu ay lunto uu kharfo ood aragto islaanta iyadoo carruurteeda iyo kala garala kuwa kale amba kuwii dhintay ma hebel baada ay hayso na waynu aragnaa amba meelaha xashiishka ka urursanaysa waxba waajibkuma aha odayguna waa la mid hadduu is-asaasiqo soomku waajibku maaha wuxuu qaadanaya xukunka qofka waalan amba qofka sabiga ah buu la mid noqonaya waxba waajibku ma aha kan waalan dee guriga ku xidhana waa la mid isaguna saasoo kalu noqonaya haweeneyda uurka leh iyo haweeneyda la jaqaya haddii ay naftooda u baqaan oo xaamila sagaalkeedii baa go-ay ama sidkeedii hadday dee taagba heli weyday tira ama axbadee amba bahalkan yara jaqayaa naaskeeda inuu ku nuul yahay oo aanu maaragtay uu bakteeyaba oo de waxaan kale sunti ay dilayaan bacaana boodhahan iyo balaayadani waxaa sharciyan u bannaan inay wax iska cunaan oo iska cabbaan si aana iyadu amba waxu noqon amba ilmu aanu dhib u noqon ma qallaynayaan mise qallayn maayaan hadday ha qalleeyaan qallaha fidin ba raacinayaan ahlulcilmigu masaladan way isku khilaafsan yihiin qole waxay leeyihin qallun baa lagu leeyahy hadhowta markay awoodoba hesho un ha qallayso qole waxay leeyihin qalle iyo fidyaba way isku darayaan waa qowl aad u adag maaragtay qallafsan qolo kale waxay leeyihiin fidya ayuunbay bixinayaanoo wax alle wax lagu leeyaho kaleba ma jiraba ilaahay baa ka dhaafay bay leeyihin laakiin qofkan si aanay ma taas saasay yidhaahdaan xadiidna waa daliishanayaan waxay sanadkiisu xasan yahay ayaa jira oo tirmidi iyo nasaa-i iyo abu daawuud iyo ibnu maaja ba ay soo saareen marka intaba waa la yidhi kullun qiila waalcilmu cinda allah afurkii qofka muuminka ee soomani goormuu afuraya wuxuu afurayaa qoraxdu markay dhacdo uma atimu siyaama ila leyli ila alleyl rasuulkaa fasiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo wuxuu ku fasiray biiqbaali اleyli waidbaari الnahaar waاkhtifaa'i qursi shamsi ayuu ku fasiray mar hadday qoraxdu halkaa dhacdo waa in la soomo soomaalida hore waxay odhan jireen xaadu markay qarsoomto ayaanu afurayna qaarkoodna cirka xidigihiisaabay sugi jireen maya qaarkoodna aadaankay sugayaan qaarkoodna harge radio hargeysaabay dhegaystaanoo yaa tawaabtu u fadhiisanayaayo muusig buu ugu dhufanayaayo waxaan banaanayn ba markaa halkaasuu hadhowta uga bilaabaya mar hadday qoraxdu dhacdo amba ha la adimo amba yaan la adimine qofku waa inuu wax cuno wey calayka biliftaar idaa garabat الshams walaa cibrata bilxumrati shadiidati اlbaaqiyati fi lufuq xataa casaanka qoraxda halkaa kasii castay adigu waxba shaqa ku malin laakiin waa in la hubsado weeyaan waa in la hubsado waa inaan lala sugin xidiguhu inay soo baxaan sunnaha nebigay khilaafsan tahay waxaanad ogaataa dadku intay afurka dedejinayaan dedejinta waxaynu ula jeednaa in qoraxdu dhacdo ilaan haddaanay qoraxdu soo jeedo waa xaaraama wax la cunaaba mar alla markii qoraxdu dhacdo waa in la cuno rasuulku wuxuu ihi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajalu lfidra dadku khayr ka suuli maayaan oo khayr bay ku sugnaanayaan intay afurka dedejinayaan laakiin afurka haddii dib loo dhigo la dedejin waayo khayr la-aan baa meeshii taalla waa in afurkii la dedejiyo waa sunatu rasuuli salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa sunatu rasuul teeda kale laa tazaalu ummatii calaa sunnatii maa lam tantadir bifidrihaa nujuuma ummadaydu waxay haysataa baa rasuulku yihi sunnahayga intaanay afurkooda la sugin xidigaha laakiin mar hadday afurkooda xidigaha la sugaan sunnahaygii ma haystaan sunnahaygii way ka tegeen oo dee waxay waafaqayaan sunnihii yuhuudda iyo maaragtay baaladan kale waa inaan salaada maqrib intaan la tukan waa in la afuraa dadka qaarkood iyagoon afurkiiba afurin ayay salaada imanayaan imaamkii iyo muadinka ukiciyaa la odhanayaa salaaduna markaasay salaadnimo ka baxaysaa dee qof maanta oo dhan soo soomanaana markaasu salaadiisu maaragtay tukan kari waaye waxaa sunno ah mar haddii gabalku dhacay in layska afuro kadibna la tukado kaana rasuulu llahi sal lla alay wasalama yufdiru qabla an yusalliya rasuulku wuxuu afuri jiray intaanu tukan waayo in afurka la dedejiyaa waa akhlaaqdii amba habdhaqankii ambiyada ilaahay ثلاث من أخلاق النبوة تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة صدح راسبه أخلاقه أنباء آداب أخلاق دي أنبيضة كو أفرك ولا ددتشيو سحورته ودب له دقو ووضع اليمين على الشمال في الصلاة يقع أنت بدي إلا دول دقو قع أنت بدي حمك صلاة اللي قلت طيب حديثك مرفوع يا موقوف فهو يحيي markuu mawquufka yahay wuu saxiix yahay marfuucana dee majaalkuma laha ijtihaadka oo wuxuu qaadanayaa xadiidkii musalaf xadiidka marka laga hadlayo xukmu rafci wax la yidhaahdo maxaa lagu afuraya waxaa rasuulku dadka ku tirtirsayay amba ummadda uu faray in timirta lagu afuro haddaad timir weydo biyaha iskaga afur waayo qofku maanta o dhan markuu soo soomanaa jidhkiisa uu xoogaa macaana inuu qaato u baahan yahay ilan caloosha way madhan tahay timirtaa macaan markaad ka horaysiiso si dhib yar bay caloosha u qaadanaysaa iyo xubnihii jidhkuba way ku intifaacayaan siba qofku markuu fayow yahay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ku afuri jiray timirtoo daray ah rudub ah hadduu waayana markaa de inaga ayna soo gaadho fain lam yakun fain lam yakun tamaraat xasaa xasawaati min maa dhowr kaboo biya ayaa rasuulku kaban jiray markaasuu salaada qaban jiray lakiin innaga waxaan iska naqaanaa dee imika dee way iska carabowdayo afur badan bay iska haysataayoo salaadii baa la adimayaa dee markaad xabadaha timirta cunto biyaana cabto salaadii tahay laakiin haddaad xeedhiyo waaweyn uun iska dul fadhiido uuno dee cishaagii bay ku dhawaanaysaa taasina baaraka waktiga waa lumaya waktiga uu tegaya laakiin afur afur caadiyo haadi a qaado dabadeedna salaad tag ha isdhaaminin mikana masaajidun baad kuma tagi doontaa qofku marka uu afurayo muxuu odhanaya muxuu ku ducaysanaya qofku xaaladaad afurayso ilaahay baryadaada wuu aqbalaya baryadaada ilaahay baryo subxaana wa tacaala wax wanaagsan rabbi wuu ka aqbalaya marka fursadda waa inaana dayicin allana bari adigoo yaqiinsan inuu ilaahay baryada ka aqbali doono laakiin hadday kaa tahay un bal iska dheh kulli waxba laga aqbali maaye taasi khatar weeye waa quus weeye laakiin waa inaad soo jeedo markaad ilaahay baryayso oo qalbigaagu aanu ahayn mid maqan an allaha laa yastajiibu liducaai qalbin aafilin laahin hadduu qofku maqan yahay oo waxaanu ilaahay weydiisayay baanu werba u haynin oo gurubogaraba taa lama ogola moogta waa inaad adduunyada khayrkeeda iyo khayrka aakhiraba aada weydiisato allah subxaanahu wa tacaala waxaa la wariyey rasuulka laga wari salawatu اllahi wasalaamu aleyh saddex ducaaba in ilaahay aqbalo dacwaة الsaa'im wa dacwaة اlmadluum wa dacwaة اlmusaafir qofka sooman baryadiisa ka la dulmiyey iyo ka musaafirka ah ee socotada ah ilahay baryadooda wuu aqbalaya soomaalidu baryahanba musaafirka un bay qalanaysay ma ogta baryahanba mid ay waddo ku qalatay iyo mid ay masaajidka la soo baxdaba baryahanba musaafirkuunbaa la qalanayay madluumka ah taas waa musiibo weeyaan musiibo weeyaan waxaan sharcan iyo maaragtay caqli midnaba aan ku habboonayn weeye ayib ducada ugu wanaagsan aad ilaahay ku baryaysaa waa inay noqoto duca rasuulka ka sugan salawaatu ullahi wasalaamu calayh rasuulku markuu afuro wuxuu odhan jiray dahaba dama wabtallat ilcuruuq wahabata alajru in shaa allah haraadku wuu tegey xubnihiina way qoyeen ajarkiina wuu sugnaaday in sha allah markaad afurayso cid uun afurka ka bixi ajar badan baad helaysaa qof muslima oo saboola oo aan haysanin afurka haddaad ka bixiso khayr masaajidada haddaad tanag tibira soo iibsood masaajidka dhigto ood sadaqad ka dhigtona ajar weyn baad kusii helaysaa waayo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi man fadara saa'ima man fadara saa'iman qofka afuriyo qof sooman kaana lahu mithlu ajrihi gayra annahu laa yunqisu min ajri saa'imi shay-a qofka qof sooman afuriyaa wuxuu helayaa ajarka kan uu afuriyey oo kale iyadoo kan la afuriyeyna aan ajarkiisii waxba laga dhimin kan la afuriyeyna isagoo ajarkiisii waxba aan laga dhimin oo aan laga nusqaamin xadiidku waa saxiix weeye والصحيح وقف مسلم هدوء كويل وكاله هبلو إلى أفر وإن أطلع أفرته وإن أطلع أفرته واجب بيكو قلتها إن بيمار يرمدي سنة هذا تشيبته hadhow ta markaad cuntadiisii cuntana waa inaad u ducaysaa maaha markaad cuntadiisii cunto aad hiliba uu kaa dhargiyo ee sida soomaalidu ay iska taqaana yidhaahdaan jaadkiina noogu tar haddii kale or iska matajina taasi maaha sharci maaha waaba noogu jee jaadkii wallahi qaar bille baad arkaysaa wallahi ban iska matajin daadna siin sax maaha qofka muslimka ah markuu kuu yeedho ee wax ku tara ee maalan cuntadan uu ku siiyo o dhan waa inaad u ducaysaa waa inaad tidhaahdo akala acaamakum اlabraar cuntadiina ha cunaan dad wanaagsani wasallat calaykum اlmalaa'ika malaa'igtiina ha idiin ducayso waafطara cindakum saa'imuun kuwa soomani agtiina ha ku afraan amba waxaad tidhaahdaa allahuma adcim man adcamanii ilaahu kii cuntaysiiyey ilaahu kii quudiyey quudi waasqi man saqaanii ilaahu kii waraabiyeyna waraabi amba waxaad tidhaahdaa allahuma kfir lahum ilaahu dembi dhaaf warxamhum wabaarik fi ma rasaqtahum ilahay waxaad siisa u barakeen waan intaad tidhaahdo waxba nama siin hadaad tidhaahdo waa guuldaray noqonaysaa ayb waxyaabaha waxaa jira haddaba waxyaabaha iyaguna jebiya soomka mufsidaat soom soomka wuu buraya maxaa buriya waxyaabaha soomka jebiya ugu horreeya waxaa ka mida wax cunidda iyo cabidda qofku u badheedho saddex shardi baana ku xidhan waa inuu qofkani yahay qof og waxan inay jebinayaan soomka waa inuu ikhtiyaar leeyahay ikhtiyaar waa inuu leeyahay waa in aanu ilowsanayn saddexdaa shardi waa inaad ikhtiyaar waa inuu aqoon u leeyahay waxan inuu soom jebiye yahay waa in qofku aanu khasbanayn inuu ikhtiyaarkiisa ku cunay ayib waa in oo aqoon u leeyahay inuu subjabiyo maaragta inuu og yahay ayib qofku se hadduu isagoo ilowsan wax cunaanba uu xaba soomkiisu jabi maayo idaa nasiya faakala washariba falyutima sawmahu fainamaa adcamahu allah wasaqah qofku isagoo isilowsan hadduu wax cuno waxna cabo ilaahay baa quudiyey waraabiyey adugu marka adigoo sooman sooman haddaad la fadhido oad aragto isagoo koobkii dabada qabsaday biyi cabaya warwaad soomantay ma odhanaysaa ma xasuusinaysaa mise xasuusin maysa waa inaad xasuusiso adigu war uma haysid inuu ilowsan yahay iyo inaanu ilowsanayn waxaa ku saaran oo maxay annahyu can lmunkar annahyu can lmunkar qofkani waxba waa ramadaan waa xaaraam inuu wax cuno waxaad arkaysaa isagoo wax cunaya daahirka adigu war uma haysid qalbigiisa waa inaad tidhahdo war iska daa iska daa waa inaad tidhaahdo ayib qofku haddii uu ilowsan yahay in allaha wadaca can ummati alkhada wanisyaana wama stukrihu calayh rasuulku salawatu lah ilahay ummadayda wuu ka dhaafay waxa khada'a ay ku gafto ay ku qaldanto iyo ilowga iyo wixii lagu khasbayba marka wixii la cuno iyo wixii la cabaaba soomka way jebinayaan waxa soomka jebinaya oo kale qofka haddii dhiig lagu xidho oo dhiig lagu shubayo waxaa kaloo soomka jebinaya qofku haddii uu qaato irbado cunto ah amaba irbadahan kale ee sayloon wixii la mida uu qaato dareeraha ah waxaa kaloo soomka jabiye qofku hadduu iska matajiyo tacamud اlgayr siduu doonaha iskaga matajiyo amba ha meeraysto amba meel dheer ha khalkhalo amba calooshaba ha istuujiyo amba farta ha isgeliyo yani soomkii hadduu mataga iska keeno soomkiisu wuu jabaya haddii se aanu isagu iska keeninu matagu soo haraaciyo man daracahu اlgayr rasuulku wuxuu leeyay qofka matagu muquuniya ila meesha doonaysa kuguma siman bay soomaalidu bay yidhaahdeen man daracahu lqayu falaysa calayhi qadaa wax qallo oo saarani ma jiro waman istaqaa'a falyaqdi laakiin ka iska matajiya ha qalleeyo waxaa kaloo soomka jebinaya xaydka caadada iyo dhalmada haweeney baa sooman way iska foolata fooshna markii markii lagu dhuftay dhiiggiina way aragtay foosha foolina way jirtaa soomkeedu wuu jabaya caadadii bay heshay iyadoo sooman cadceeddu markay sii dhacaysay uun ayay dhiiggii aragta soomkeedu wuu jabaya haddii se ay dareento inay wax soo hahayaan iyagaa og siduu u qabta eh dabadeetana dibadda aanay waxba uga imanin oo aanay weli dibadda usoo bixin dareento iyadoo wixii dareemaysa laakiin aanay waxba ka imanin qoraxdu ay dhacdo soomkeedii wuu u jiraya ilaa shayga ay xaqiiqsato oo la taabto kama jabayo soomkeeda haweeneydan foosha ah xataa laftigeeda hadday waxyaro qabqabto fooli laakiin aanay maaragtay wax dareento inay ka yimaadeen laakiin waxaan ka socdaa aanu la socon nabarkii oo aanay fooli qabanin soomkeedu wuu usii jiraya laakiin hadhowta soomka waa qallaynaya waxaa soomka jebinaya waxyaabahan dayrbadaha la isku xidhay cunto ahaanta loo isticmaalo waxaa kaloo soomka jebinayaa galmada oo dad badani aanay u aqoon wakti aanu ka hadalay arrintan oo dadka aan u sheegayniba maaragtay weliba ninka dhallinyarada dee ramadaan aroostay sayma odan buu ku jiraa ma ogtaha khilaafo kuma jiro muslimiinta laa aljimaacu laa khilaafa fiihi anahu yubdil siyaam waa haddii haddii qofka uu garanayo inuu soomka jabiyo haddaanu garanaynin waa meesheeda amba aanu ilowsanayn hadduu ilowsan yahay ahlucilmigu waxay kala bandhigeen cunidda iyo cabidaba soomkana wuu jebinaya haddiise uu haweenaydiisii u galmoodo bil ramadaanna ay tahay soomkiisa uu jabo hadday dee haweenaydu la wadayna iyana wuu ka jabayaa soomkii oo aanu khasbine soomkiisuna wuu jabayaa waxaana lagu yeelanayaa oo waajib ku noqonaya inuu kafaaro gud la yimaado faman afsada sawmahu biljimaaci faina calayhi alqada wاlkafaara waxaana daliilu ah xadiidka abu hurayra uu warinayo nin baa rasuulka u yimi sala allahu alayh wasalam ninkii wuxu yidhi ya rasuula allahi halagtu rasuulka ilaahay waan halaagsamay qaala wamaa halakaka rasuulku wuxuu ku yihi maxaa ku halaagay qaala waqactu calaa imra'atii fii ramadaan haweenaydeedii baan ku dhacay ramadaanta qaala hal tastadiicu an tuctiqa raqaba ma kari karaysaa baa rasuulku yidhi inaad addoon xorayso qaala laa innaga maanta maba jirto qaala hal tastadiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayn awood ma u leedahay inaad soomto lix bilood waxaan ujeedaa laba bilood oo xidhiidhsan lixdan habeen qaala laa qaala hal tastadiicu an tudcima sitiina miskiina oo haddaa awood ma u leedahay lixdan miskiin inaad wax siiso qaala laa wax loo hanayaa ma jiro odayga qaala fajlis nabiy llaahi maxamed ma canaanan ma hiifin raxiim buu ahaa fadhiisa buu yihi rasuulku yidhi fautiya nabiyu sala allahu alayhi wasalama bicaraqin fiihi tamar dabeeta rasuulkii waxaa loo keenay goosarad dhallinyaradin soomay gaadhina caraqa waxaa la yidhaahdaa waa kolay weyn oo timirta lagu guri jiray buu ahaa goosarad weyn oo timira rasuulka loo keenay markaasuu yidhi tan qaado fatasadaq bihi goosaraddan intaad qaadato iska sii lixdankii miskiin haye qaala maa bayna laabatayha axadun afqaru mina oo labadeeda buurood inta udhaxaysa cid naga saboorsaniba miyay ku nooshay buuri cid naga daraniba madiinaba kuma noola fadaxika nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuu qoslay xataa badat anyaabuhu ilaa micyihiisu ay muuqdeen qaala khudhu waar qaada buu yidhi aduu qaado faadcimhu ahlak oroo reerkaaga sii buui faadcimhu ahlak faadcimhu ahlaka orodoo reerkaaga sii buui reerkaagii u geyso oo la tag buui markaa qofka muslimka ahi haddii dhacdo oo markaa uu soomkii maalma ay ka tagaan waxa saaran inuu qalleeyo oo ayaamaha kaa tegay maalan bishii ramadaan isla markay bishu baxdaba qalle macnaheedu maaha laakiin markaad awood oo yeelato ayaad qallaynaysaa inamaa wujubuhu cala taraakhi wujuban muwasacan caaisha radi allahu canha waxay tidhi kaana yakunu calaya sawm min ramadaana famaa astadiicu an aqdiyahu ila fi shacbaana macnaa soom baa laygu lahaan jirayoo awoodumaan yeelan jirin inaan qalleeyo ilaa shabcaanta soo socota ay gaadho oo rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi iyo arrimihiisa ayay inta badan ku mashquulaysa ayb way iska bannaan tahay laakiin dadkii waxaad arkaysaa jahli badan oo iska jira qofkii oo lagu leeyahay soom waajib ah ayaa sunno soomaya waajib baa lagu leeyahay soom waajibaa lagu leeyahay sunuu soomaya waa inuu sunno waajibka horaysayaa weeyaan fadayn llahi axaqu an yuqda waa soomka waajibka alla kaalay masal shubaal buu iska soomayaa isagoo waajibkii lagu leeyahay waa inuu qalleeyo marka qaalihii lagu lahaa hala yimaado kadibna hala yimaado sunna waxaase waxa wanaagsan qofku way u bannaan tahay inuu sanadka aakhirkiisa qalleeyo laakiin inuu u dedejiyo qallaha ayaa u wanaagsan intuu caafimaadka haysto rabbina wuxuu hi wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum u degdega dembi dhaafid xagga rabbigiinka ulaa'ika yusaaricuuna fi lkhayraati kuwaasaa khayrka ku degdega wanaag ayaa ilahay ama subxaana wa tacaala iyadoo lagu leeya qofka toban cisho tobanka cishaba ma inuu xidhiidhiya mise maalin buu soomi karaa maalin kaleu soomi karaa waxuu le xaq u leeyahay inuu maalin soomo maalin kale tataabucu shardi maaha tobanka cishaba isku daba qaba maaha faciddatun min ayaamin ukhar ibnu cabaas wuxuu lahaa laa ba'sa an yufariqa wax dhibi uguma jirta haddii qofku kala gegeeyo oo uu kala kaxkaxeeyo oo maalmaha qaarkood u tukado marka waxaa u bannaan tafriiqa haddaba haddii qofku uu dhinto qof baa dhintay waxaa lagu leeyahay salaado salaadaa lagu lahaa intuu bukay salaado aanu tukanin masalan dee coma buu iska galayba qof wanaagsan oo musalli oo tukan jiray buu ahaa waa com farj baa ku dhuftay comuu iska gala markuu koomadaa galay dee koomadiiba kama soo bixina sidii buu ku tegay yacni salaadihii lagu lahaa ma laga qallaynaya faina waliyhu laa yaqdi canhu huwa walaa hayru cidina ka qallayn mayso salaad oo dhan ba amba xigtadiisa ha noqoto amba cid kale toona salaadii baanu ka tukanaynaa la odhan maayo sidoo kale lagama soomayo qofku hadduu awoodu waayey soomka intuu noolaaba hadduu siyaamka awoodu waayey laa yasuumu canhu axadu fii xayaati laakiin waxaa laga bixinayaa fidyo maalin walba miskiin ayaa wax laga siinayaa siduu sameeyey anas radia allahu canhu ayib laakiin qofku haddii uu dhinto oo soom nadara lagu leeyahay nadar ah uu nadray soomkaa waa in laga soomo weeyaan waa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu alayh man maata wa calayhi sawmun saama canhu waliyuhu ahlucilmiga qaar baa waxay qabaan in laga soomayo mar haddii soomku ku waajibay oo lagula waa laga soomi karaa laakiin xadiidkan kale oo fasiraya wuxuu tilmaamayaa hadduu soomku yahay soom nadar ah wey waa hadduu soom nadara uu yahay weeyaan ekafaaradii qofku waa inuu iska bixiyo oo maalan nin baa haweenaydiisii maalin ramadaan u tegay soomkiisu waa uu ka jabay waa inuu soomkiina qalleeyo kafaaradiina uu bixiyo waa inuu addoon xoreeyo hadduu waayana laba bilood buu soomaya hadduu keli waaya lixdan miskiin buu siinaya ahlucilmiga qaar baa qabaa kafaarat uljimac cala takhiir inay tahay oo tartiib ba aanay ahayn oo kuu doona uu qofku samayn karo laakiin qolyaha leh waa la kala horraysiinaya waa in addoonta la horraysiiyo soomka lagu xigsiiyo bixinta lagu dambaysiiyo qowlkaasi ayaa xoog badan laakiin qofkii ayaaba kafaaro lagu yeesha wuxuu awoodi waayey inuu addoon xoreeyo waxa kaloo awoodi waayey inuu lixdankii cisho soomo wuxuu kaloo awoodi waayey inuu lixdankii miskiin wax siiyo xukunkiisu muxuu noqonaya fainahaa tasqط liannahu laa takliifa ila maca alqudra awoodu ma laha mar hadduu awoodba waahay addoon u xoreeyo ma hayo lixda cisho ma soomi karo lixdan miskiin waxba ma siin karo maada calayhi laa yukalifu llahu nafsa ilaa wuscaha wax alle wax saarana ma jiro waayo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh saxaabigan u yimi markuu u sheegay biicisaa fakrinimadiisa iyo saboolnimadiisa isagaabuu timir siiyey wuxuu reerkaaga sii waaya odaygii iyo islaantii de waa kuwa rabadaan isku bashiishtay kafaaradii ma odaygun baa lagu leeyay mise islaantiina waa lagu yeelanaya sida saxiixa ah ninka ayuunbaa lagu yeelanaya waayo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu alayhi waxa loo saxaabigan u yimi wuxuu u sheegay dee ficil dhex maray isaga iyo haweenaydiisii ila ninkoo qura waxba muu samaynin dabadeeta rasuulku kafaaro qura ayuunbuu waajib ka dhigay walam yuujib rasuulu sal alay wasalama ilaa kafaaratan waaxida hadduu dee xoogana hadalkeeda badda soomku ka jabi maayo hadduu xoogo oo muquuniyo soom ka jabi maayo haweenaydiisa iyo mid kaleba de u bilaaqaba yahay day fidyada laga bixinayaana intaasay noqonaysaa waxaana u haboon qofku maaragtay muran baa waa iska galgalo raashinka سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك